diyuuradani waxay ahayd walaale diyuurad nooceedu yahay doonyar three two eight waxay ahayd diyuurad ka register garaysan maraykanka waxay ka timiday entebe oo ah uganda waxay u socotay muqdisho waxaa saarnaay afar nin oo crew abis inta kale kaargo ay waday waayahay maxaa keenay in diyaaradda ay ciladani ku timaado oo ay garoonka kusoo dhacdo diyuuradani waxay kusoo beegantay muqdisho koob iyo tobankii aroornimo oo toban daqiiqala markii ay timiday bailotka wuxuu ka shakiyey in lugaha lagu degto oo landing gays loo yaqaano inay u fidsan yihiin in kale arrintaasoo kale marka ay dhacdo bailotku wuxuu sameeyaa joog hoose isagoo ku socda ayuu wuxuu hormaraa wiilasha kontaroolrada oo taawarka saaran sidii buu sameeyey waxay u xaqiijiyeen in aysan lagu u fidsanayn deetana laba jeer ayuu soo laabtay oo isku dayay inay inuu lagu u fidsan yihiin iyo in kaleu weydiiyey waxaa loo xaqiijiyey inay laguhu weli aysan u fidsanayn markii dambena wuxuu go-aansaday shidaalkoo ku yar awgiis inuusan sii wareegi karin wuxuu go-aansaday inuu crash crash landing waxa leeyahay sameeyo micnaheedu yahay inuu caloosha ku dhufto dhabaha diyuurada waxaa ka dhigtaan sidii ayuu sameeyey marka markii xaaladaas oo kale dhacdo waxaa khasab noqonaysa in gaadiidka gurmadka loo diyaariyo marka eerboorada marka gaadiidka gurmadka ka hadlayno waa baabuurka dabdemiska iyo ambulancy oo dhakhaatiir ay la socoto iyo booliiska oo nabadgelyada seal of ka dhiga marka intiiba waa loo diyaariyey si nabadgelya ayna kusoo afjaran waayahay waxaad ii sheegtay in ay saarnaayeen afar qof afartii qof ee saarnaa diyaaraddu iyaga wax ma soo gaadhay amaba cid kaloo wax ku noqotay ma jirtaa may afartii qofoodba si badqab ah ayaan uga soo saarnay diyuuradda kaargoogii saarnaan si badqabaha looga dejiyey intii ay diyuuraddu rawayga taallay because soomaaliya waxay leedahay hal dhabe oo diyuurada waxaaga dhigtaan waxaan ku khasbanaanay dowladda soomaaliya haddaan nahay inaan eerboorkii xirno diyuurado badan oo hawada ku jira ayaa jiray diyuurado badan oo soo kaca ayaa jiray diyuuradii hawada noogu jiray waxaan dejinay garoomadii noogu dhowaa sida gaalkacyo hargeysa garawe beledweyn baydhabo kismaayo diyuuradii internationalka ahayna eerboortkii markaa ugu dhowaa diyuurado fada badan oo u n ay ku jirto oo waxaa jira seven three seven eight oo aan ku celino waa jeer markii aan soo afjarnay shilkii iyo arrimihii la xiriiray oo diyuuradii laga qaaday runwayga diyuuradii ayaan dib u fasaxnay marka arrintaa haddana waxaa ka sii dhashay in diyuuradaha qaarkood ay halkan kusoo aadi doonaan habeen marka waxaan maanta rabaa inaan ku xaqiijiyo arrintan uga faa'iideyso soomaaliya afar iyo labaatan sano kadib maanta waxay leedahay waxaa loo yaqaano runway lightis oo ah nalalka dhabaha diyuurada waxaa ka dhigtaan lagu xiro taasoo afar maalmood ka hor la hirgeliyey marka waxaa inoo suurto geli doonta markii noogu horreysay inaan diyuuradaha gobolada aan ku celinay ee xilli habeena noo soo degtaan marka taasna waxaa waayo marka taa macnaheedu waxa weeyaan in diyuuradihii saaka ay u suurto geli weyday xilligii ciladu timi in ay ku soo degaan garoonka muqdisho inay habeennimad iman doonaan ay muqdisho kusoo degi karaan oy taasi suurto gelayso waa sidaa waxaa dhacday habeenkii la dhameeyey nalalka habeenkii aan dhamaynay oo aan soo afjarnay waxaa jirtay diyuurad yar oo halka injiin leh oo doolow subaxdii u kacday doolow ayaa ilaahay qadartiis taayar uga banjaray taayarkii intay la rafanayeen ayay waxay kasoo kacday xilli late afternoon ay waxay kasoo kacday doolow because doolow ammaanka ayaa u diidaya inay joogto waa ku khasbaneed inay soo kacdo diyuuradduna shidaal badan hal injiinay lahayd shidaal badan oo ay ku warwareegto ma haysan marka toddobadii habeenimo ee halkan kusoo aaday runway lightiskaa suurtageliyey ilaahay qadartiis inay si nabada kusoo degato haddii aysan jiri lahayn waxay ahaan lahayd diyuuradaas inay badda ku dhacdo waayo axmed haddaan ku weydiiyo waxaad tilmaantay in markii diyaaraddaasi ay kusoo dhacday dhabaha islamarkaana laguma guuleystay inaanay wax khasaarihi ka dhalan oo ay gaadiidka gurmadku u gurmadeen inuu hakad galay garoonku qiyaas ahaan intay in leeg buu hakad ku jiray garoonku oo shaqadii garoonka iyo diyaaradii soo degay iyo kuwii ka haadaya ay hakad ku jireen haddaad qiyaasto qiyaastii muddo saddex saacadood ayuu hakad ku jiray garoonku intaasna diyuurado badan oo international iyo local ah oo domestic ah intaba waxaan ku celinay garoomadii marka bassenger badan ayaa xayiran oo hadda inagu soo foolla waayahay diyaaraddan xaggee laga leeyahay se ujeedada rasmiga ah ee u imanaysay magaalada muqdisho maxay ahayd diyuuraddan waxaa laga leeyahay dalka maraykanka waxay xamuul raashiin iyo u badan waxay u waday combany la yidhaaha bancras oo tababar u fidiya oo maraykana oo tababar u fidiya booliiska soomaaliyeed marka ujeedada ay u socotana caynkaasi ahayd kaargoogaasi waday crew oo afara bisaana saarnaa wax kaloo bassenger ma wadin